faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami radio cadaado jawaar
duhur wanaagsan halkan oo reediyo cadaado kusoo dhowaada warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu duroon madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madow oo maalmahan ku sugnaa magaalada nairobi caasimada waddanka kenya oo maanta dib ugu laabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxgaradka gobolka guda ee maamulka jubbaland oo degmada badaxa uu ka bilaabay dadaalo nabadeed oo laga hortegaya in mar kale isku dhacan ciidamada kuwa sugan degmada badaxaw ee gobolka guda ee maamulka jubbaland dowladda federaalka soomaaliya oo qabqabada ugu dambeeya ugu jirtay sida ay doorasho xor iyo xalaal ugu qaban lahayd degmada bu'aale ee xarunta gobolka jubbada dhexe wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo lagu eedeeyeen qayb ay ka yihiin abnidarrada ka jirta magaalada caasimadaaha ee muqdisho xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo oo maanta kulan ka yeelan doona wakhti kordhin loo samayn doono xilliga golaha wasiirada uu ku soo magacaabaya axmed ducaale geellexaaf maamulka isbitaalka degmada luuq ee gobolka guday maamulka jubbaland oo ka warbaxsha xaaladda caafimaad in ka badan boqolilabaatan ruux oo hilib samaysan ku cuna duleedka degmada luuq ee gobolka guday maamulka jubbaland waalidiin soomaaliyeed oo carruurtooda ay dhaleen ay ku xidhan yihiin dalka ciraaq madaxa dowladda federaalka soomaaliya ka dalbadayn in sideentooda gacan laga geysto intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doorkaroon warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa duhur isniina taarikhdan ku asiisan tahay tobanka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsoo saaraha duhurkana waa shirmaako suliy anigoo xasan ayaa idiin warrami doona kusoo dhowaada warkii oo dhan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo maalmahan ku sugnaa magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo ee caasimadda kumeelgaarka ee maamulka jubbaland oo maalmahan ay ka taagneyd xiisad ee gobolka guda jubbaland udhexaysay dowladda federaalka sida warkan uu ku faahfaahinay cabdimajiid cabaas aadan fantastic waxaa maanta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ahna xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka jubbaland soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maalmahan ku sugnaa magaalada nairobi caasimada dalka kenya wafdiga axmed madoobe ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee kismaayo kusoo dhoweeyey xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka jubbaland iyo dadweynaha magaalada kismaayo axmed madoobe ayaa intii uu ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxa uu kulamo kala duwan la qaatay xubno ka tirsan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah siyaasiyiin saameyn saameyn ku leh soomaaliya xubnihii uu la kulmay waxaa ka mid ahaa safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya iyo madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo isna muddo ku sugnaa halkaasi axmed madoobe ayaa sidoo kale markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo waxa uu kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka oo xarun ku leh garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo axmed madoobe iyo saraakiishan ayaa waxa ay ka wada hadleen dagaalka al-shabaab iyo sidoo kale xoraynta deegaanada ka maqan gacanta jubbaland oo ay maraykanka ballanqaadeen inay ka qayb qaadan doonaan dhinaca kale axmed madoobe ayaa la filayaa in uu kulamo kala duwan uu la qaato golaha wasiirada jubbaland kulamadaasi oo lagu wado in looga hadlo xiisadda ka soo cusboonaatay gobolka gedo maamulka jubbaland oo horay walaac uga muujiyey ciidamada dowladda soomaaliya geynayso gobolka gedo ayaa waxa ay wadaan dadaallo ku aadan sidii gacantooda ay ugu soo noqon lahayd maadaama muddooyinkii dambe ay dowladda soomaaliya halkaasi ciidamo geynaysay cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado kismaayo
mahadsanid saaxiib waxgaradka gobolka gedo ee maamulka jubbaland ayaa magaalada badaxaawa ee gobolka gedo jubbaland waxay ka bilaabeen daallo nabadeed oo lagaga hortegayo in mar kale ay isku dhacaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya halkaas eegeed ee guud jubbaland ee ku sugan duleedka magaalada badaxaawa ee gobolka gedo ee maamulka jubbaland sida warkan uu ku faahfaahinaya maxamed xasan bikole xilli maalmihii u dambeeyey oo aad u kacsanayd xiisadda u dhaxaysa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa daraawiishta jubbaland ee ku wada sugan gobolka gedo ayaa maanta waxaa degan xaalka guud ee gobolkaasi iyo kan degmada beled xaawo oo lasoo wariyey dagaal kooban inuu ku dhex maray ciidan uu hogaaminayay wasiir janan iyo ciidanka ay dhowaan u daadguraysay dowladda federaalk soomaaliya odayaasha dhaqanka degmada ayaa wada wadahadallo loogu hortegayo dagaal mar kale ka qarxa baled xaawo iyagoo isku soo dhoweynaya dhinacyada isku haya gacan ku haynteeda sida uu u sheegay mid ka mid ah saraakiisha ee dowladda ee ku sugan gobolkaasi sarkaalkan ayaa sheegay inay sugayaan in odayaashu ay ku soo daraan ciidanka daraawiishta jubbaland ee jooga degmada beled xaawo iyo kuwa u jooga gobolka gado oo ku sheegay wax yar oo farakotiris ah waa maanta waa fiicanta maanta way degan tahay wax dhiba kama jiraan aad bay fiican tahay maanta wadahadalka hadda lagu dhex jiraa qolaadi dadkii baa ku dhex jira odayaasha ayagana waa jireen inay soo wareejiyaan laakiin wax hadda maanta dhacay oo rabsho oo socda ma jirto waa caadi wey qolada hadda wuu imaanaya waxaadaas ku imaanaya qofka dagaal faa'iido ma keeno waa tahay wiil baa ku dhimanaya kuwa askartoo loo yeero way u gacanhaasiyeen oo meesha ku jira waa inay nabad helaan oo loo yeero waayo odayaasha dhaqankaa ku jira meesha odayaasha dhaqankaa laga hosuga ayagaa ku dhex jiro inuu asaga soo dhiibo dowladda isu soo dhiibaa laga rabaa isaga hadduu diidana ciidanka ka soo baxaan oo iskeenaan baa laga rabaa kolley ayaga wax waa aruurinayaan daraari ma hayan laakiin ciidan badanba ma haystaan waa ciidanka meeshay la joogaan waa konton nin baa kusoo hortay kontonkaasaa lagu hayaa shala qaar baa ka tegay markay xabadaha dhaceen xalana qaara ka soo baxay magarat marka tuulo hadda fog ma jiraan oo godkiiba weli ku jiraan u dhawaa meesha meel dheer ay tageen ma leh magarat sarkaalkan ku sugan gobolka gado oo maalmihii u dambeysay xiisaddu ka taagnayd ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ciidamadeedu ay qasab tahay inay xidhaan dhammaanba xuduudaha ay la wadaagaan wadamada kale islamarkaana laga doonayo inay kontaroosho wuxuu sheegay in wasiir janan ay usoo jeedeen odayaasha inay kusoo wareejiyaan dowladda dhexe haddii kalena ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay gacanta kusoo dhigayaan isagoo hadalkiisa sii raaciyey inay baadigoobayaan wasiirkaasi baxsadka ah booliska caalamiga ah ee interpol horta dowladda waa dowladii wadanka qaranka wey waa gartay meel walba inay geysay ciidan waa sax xuduudadoo dhan ay xirata ma garat gartay dowladana meel loo diido meel looga baxayo ma leh gartay ninka diidayo oo diidan dowladda oo dambiga iskale asaana qaadanayo marka hadday dowladu jirin qofka dee amniga wadanka ma sugnaanayo wadadal bay ku dhammaanaysaa saan filaa in wax ku dhintaan lama rabo ciidamadana meeshooda tegayaan wax dhiba ka imaanayo ma jirto dhalinyarta meesha kasina waa loo yeeraya janana dee waad ogtahay inuu raadinayo isaga uu dambiilo kaloo lagu eedeynayo isaga naftiisa uu isu soo dhigo dowladda waxa ugu khayr badan male kenyana waxay tiri shalay ninka hadlayay gobolka madheera labada degmo beled xaawo iyo madheera waa dad wada dhashay dad ganacsi ka dhexeeya weeye xiriir badan ka dhexeeya dagaal ma rabno naga dhexbaxday dhee nimankiinan ma garat hadee hadduuna dagaalkaas ku dhimaanin oo dagaal isaga soo qaadin waa la qaban sababtoo tahay anta goor baa loo diro oo raadinayso dadaalada odayaasha dhaqanka gobolkaasi ayaa ku soo aadaya xilli dowladda soomaaliya ay gobolkaasi ku daadguraysay ciidamadii u badnaa halka deegaanadaasi iyo deegaanada kenya ay ka agdhow ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka jubbaland iyo wasiirka amniga maamulkaasi oo ka baxsaday dowladda welina ay kala aragti duwan yihiin madaxda villa soomaaliya
dowladda federaalka soomaaliya ayaa qabanqaabad ugu dambe ugu jirtay sidii ay doorasho xor iyo xalaal ugu qaban lahayd degmada bu'aal ee xarunta gobolka jubbada dhexe halkaas oo in ka badan toban sana dagaalamayaasha al-shabaab ay ka talinayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegeen doorasho xor iyo xalaal ah lagu qaban doono magaalada bu'aal ee xarunta gobolka jubbada dhexe oo in ka badan toban sana dagaalamayaasha al-shabaab gacanta ay ku hayeen islamarkaasna ka arriminayeen yacquub oo ka masarkisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan gobolka guud ee maamulka jubbaland oo la hadla redio cadaado ayaa sheegay in qorshaha dowladda uu yahay sida loo xoreyn lahaa gobollada jubbooyinka si halkaas loogu qabto doorasho xor iyo xalaala waxa uu sheegay doorasho dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland ee kusoo baxay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ay ahayd doorasho sicdarraa islamarkaasna qorshaha dowladda ee haatan u yahay si doorasho xor iyo xalaal lagu qaban lahaa magaalada bu'aal ee xarunta gobolka jubbada dhexe ee maamulka jubbaland warjubbooyinka oo dhan baa meel kasta ciidanka dowladda federaalka ay doonaysa arrintaasna dadka shacabka iyo wax garanaya iyo dadka dadka ka naxaya dhammaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta iyo ganacsiga ururada bu- bulshada rayidka oo kala duwan dhammaan waa lasoo dhowey dowladdu sababtoo ah dowladda annaga dowladdanadi waa awal bay horay xabsanta nooga dhigtay hadda hadday noo timid waa ilaahay maadiis waana lala shaqaynaya cadowgana dalka waa laga qabanaya iyo wixii musuqmaasuq iyo dhibaato maga waxba ma qabato jubbaland dekada kismaayo ku adkahay meel kale hanteeda ma aha in jubbaland lagu sheegayo axmedoobana looga baxa axmedoobana laga galaa marka gobolka jubbada hoose doorasho lagu qaban mahayo waxaa lagu qabanaya gobolka jubbada dhexe ee bu'aala degmada bu'aala ma garan taas waa xor iyo xalaal waana masti weeye sababtoo ah gobolka jubbada dhexe ee degmada bu'aala waa taliska jubbaland waxa weeyaan loogu talagalay maga- magaalo madaxda inay noqoto waxa weeyaan waxa weeyaan axmed madoobe iyo kooxdiisana waa ay ku guuldareysteen inay qabat inay qabtaan inay dhammaan tuubooyinka ay shabaab kala diriraan waa ay way ku guuldareyseen dowladda federaalka insha allahu tacaala ayagaa qabanaysa dadka shacabka ee deegaankana meesha ay doorasho ku gelayaan insha allahu haduu maa maan maa waa la qabanaya ciidamada aan lasoo daadinay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ciidamo aad fara badan waxay geysay gobolka godo ee koonfurta soomaaliya waxaana qorshaha dowladda u yahay sidii loo qaban lahaa degmooyinka bu'aale jilib oo al-shabaab gacanta ay ku hayaan in ka badan toban sano sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya ayaa doonaysa in meesha ay ka saarta maamulka axmed maxamed islaam madoobe oo isagoo fadhigiisu yahay magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay hore sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadaasi wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu eedeeyey in qayb ay ka amnidarrada ka jirta qaybo ka mida magaalada caasimadda ah ee muqdisho xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay in mas-uul ay ka yihiin amnidarrada ka jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho aqooyaana xasan sheekh kumadow xubnaha sida uu dhow la socdaa siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya oo la hadla redio cadaado ayaa sheegay inay jiraan xildhibaanay wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo qeybka amnidarrada ka jirta magaalada caasimada ah ee muqdisho waxa uu sheegay inuu haya magacyada xildhibaanada iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna qaar ka mid ah wakhti walba ay dhaleecaan u jeediyaan dowladda haatan jirta si loo fashiliya horumarka dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ku tallaabsanayso ugu dambeynta oqoyaan xasan sheekh waxaa ugu baaqay xildhibaanada iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna ka qayb qaadanaya dubinta dowladda iyo amnidarra ka jirta magaalada caasimadda ah ee muqdisho inay kasoo laabtaan islamarkaasna ay hoggaansamaan awaamiirta dowladda federaalk soomaaliya joojiyana dhibaatada ay ka geysanayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidoo kale uu sheegay in arrintan haddii ay sii wadaan laga qaban doono islamarkaasna dadka soomaaliyeed ee dhibaatadan u dulqaadan karin ay indhaha ku egi doonaan xildhibaanada iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ee dhibaatada magaalada caasimadda ah ee muqdisho ka jirta isha ku fiirsanaya hore u doorateen haddana aniga waxay ila tahay inaanu fiicnayn ee ha laga shiro oo ha laga doodo ma dhihin oo wuxuu ka soo qaaday sida isaga oo madaxweyne militari oo kale ah oo camal oo kuwa askarta hadda kahor camal inqilaabo camal wuxuu ka yimaado sida uu rabo uu yeelo oo i soomaali ku heshiiso madaxweyne cabdilla yuusuf kasoo shaqeeyey wey madaxweyne sheekh shariif kasoo shaqeeyey wey madaxweyne xasan sheekh kasoo shaqeeyey oo igad nagala shaqeyso africa nagala shaqeyso u n ka nagala shaqeeyo laas ku dhiftoo kala eriyo sow qofna karatidaas ku dhaqa ku dhaadeen maamul goboleedyadii dee kuwan oo iska mataqaanaa dhawaan la sameeyo sida hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeedoo cusbaay oo aan dekado lahayn oo aan ciidan lahayn oo dad fiican oo difaacda aan lahayn markiiba waa barbaray madaxweynayaashii bedelay kuwa uu rabo asiga uu keenay oo sacab loogu loogu sameeyey oo qof kasta iska ogyahay inay ayagu hadda ayna waxna ayna qaban karin asna waa utarayn laakiin oo dadkii maha joogo dadku rabo meesha ka saaray haddii maamuladii kaleeto oo markaas horay u jiray oo qaangaarka ahayd oo ama ciidan lahaa ama dekado heestay ama baarlamaano oo oogla heesta iska dhexaqaynu xaqayna u leeyihiin
xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa maanta kulan waxa ay ka yeelan doonaan sidii waqti korin loogu samayn lahaa wakhtiga uu kusoo magacaabay golaha wasiirada axmed ducaale gelle xaaf oo isagoo weli sheeganaya inuu yahay madaxweynaha galmudug magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug waxaa maanta kulan ku yeelan doona gelinka dambe xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ee taageersan madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf ee wakhti uu ka dhammaaday isagoo ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug sheeganaya inuu weli u yahay madaxweynaha saxda ah ee galmudug kulankan xubnaha baarlamaankiisa ay ku yeelan doonaan maanta magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ajendahood uu yahay sida ay waqtikorin ugu samayn lahaayeen xilliga uu kusoo magacaabayo xubnaha golaha wasiirada madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug islamarkaasna uu xubnaha baarlamaankiisa uu ka dalbaday in waqtigorin loo sameeyo xilli uu kusoo magacaabi karo golaha wasiirada ee maamulkiisa kulamadan maanta xubnaha baarlamaankiisa ay ku yeelan doonaan magaalada gaalkacyo gobolka mudug ayaa sidoo kale waxaa la sheegay u arransan doonaan sidii laga yeeli lahaa khilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo doorashooyinka iska soo horjeeday ee dhowaan ka wada dhacay deegaanada galmudug kuwaasoo kusoo kala baxeen axmed cabdi kaari qoorqoor oo kusoo baxay doorasho garwadan ee ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya iyo cali diir ciid oo ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo sidoo kale doorashadii uu dhuusamareeb ka dhacday uu kusoo baxay sheekh shaakir islamarkaasna ay doorteen xildhibaano dadka deegaanka ah oo madaxa xukuumadda galmudug ee hore uu kasoo qortay dadka ku nool magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale xubnaha baarlamaanka labaad ee madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ay ku yeelan doonaan magaalada gaalkacyo ee sidoo kale waxaa laga wada hadlay sidii loo qaboojin lahaa xiisada xadda ka tahan galmudug islamarkaasna dowladda federaalk soomaaliya ay uga codsan lahayn in aqoonsanto maamulka axmed ducaale geelle xaaf oo soo ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug ee maamulka galmudug ilaa hadda ma jirta waqti loo qabtay oo golaha wasiirada ee axmed ducaale geelle xaaf uu kusoo magacaabi karo waxaa la filayaa galanka damaantay waxaa la filayaa in gelinka dambe ee maanta xubnihiisa baarlamaanka ay uga dhawaaqaan magaalada gaalkacyo waqti loo kordhi doono baarlamaanka waqti loo kordhi doono xilli uu kusoo magacaabi karaa golaha wasiirada ee la shaqayn doona magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaa weli ku sugan islamarkaasna ka howlgala axmed ducaale geelle xaaf oo isagu weli sheeganaya inuu yahay madaxweynaha galmudug islamarkaasna waqhti uu ka dhammaaday waxaana xubnaha baarlamaanka hore ugu sheegay in waqhtiis laba sana ay ka dhiman tahay islamarkaasna weli uu yahay madaxweynaha saxda ah ee galmudug waxaana hadda magaalada gaalkacyo gobolka mudug uu ka wadaa qaabkii loo soo xul lahaa golaha wasiirada ee la shaqayn doona waxaana kulamaha halkaas uu kula qaatay qaar ka mid a waxgaradka deegaanada galmudug ee kasoo jeeda galmudug kuwaas oo isagoo taageersan kuna sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaana kula hadlay sida loo qaybsan lahaa golaha wasiirada ee galmudug ee isagoo magaalada gaalkacyo gobolka mudug uga dhawaaqi doona magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaa sidoo kale ku sugan mas-uuliyiin ka tirsan madasha xisbiyada qaran oo axmed ducaale geelle xaaf oo isagoo galmudug madaxdeeda hore uga dhammaaday islamarkaasna ku sugan gaalkacyo weli sheeganaya inuu yahay madaxweynaha galmudug waxaana sidoo kale mas-uuliyiintan lashin kula hadlay sida loo garabsiin lahaa siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya uga soo horjeedo ee hadda gaalkacyo uu ku sugan yahay islamarkaasna halkaas uga dhawaaqi doono golaha wasiiraha oo haddan la geli doona islamarkaasna la shaqayn doona muddada uu sheeganaya inuu yahay madaxweynaha galmudug oo uu ku sugan yahay magaalada gaalkacyo gobolka mudug dadka taageersan madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oosoo ku sugan magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxay horey noogu sheegeen in axmed ducaale geelle xaaf uusan la socon siyaasadda waddanka islamarkaasna aysan galmudug u baahnayn khilaaf kale oo hadda galmudug ay wajada islamarkaasna loo baahan yahay inuu u tanaasulo dadka iyo danta reer galmudug islamarkaasna xilka uu ku wareejiyo axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo soo kusoo baxay labadan doorasho garwadan ay ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya oo ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug sidoo kale dadka dhalila axmed ducaale geelle xaaf waxa ayna warbaahinta la wadaageen intan ay dhibaato ay tahay islamarkaasna hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya loo diro si loo joojiyo barnaamijkan uu axmed ducaale geelle xaaf oo ka wada magaalada gaalkacyo gobolka mudug dhibaatana ku ah dadka reer galmudug isbitaalka degmada luuqa ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ayaa ka warbaaxshay xaaladda caafimaad in ka badan ruux oo hilib sumaysan ku cuna duleedka degmada luuqa ee gobolka guud ee maamulka jubbaland sida warkan ay ku faahfaahinayso ayaa nodhers iyadoo dhowaan laga deyrinayay xaaladda dhabtaha ee dadka shacabka ay dhowaan ku sumoobay mid ka mid ah hilibka geela ay cuneen ayaa waxaa haatan lasoo warinaya in xaaladooda caafimaad ay soo hagaagayso kadib dad tiradoodii kor u dhaafaya ilaa qofa la dhigay isbitaalka weyn ee degmada luuq ee gobolka gado dadkani ayaa markoodii hore ku sumoobay hilib ay cuneen waxaana jiray dhimasho ka dhashay kuwaasi oo gaaraya ilaa iyo saddex ruuxa halka ku dhowaad qofna la jiifiyey isbitaalka weyn ee degmada luuq ee gobolkaasi gado maamulka isbitaalka weyn ee degmada luuq ibraahim maxamed nuur oo warbaahin la hadlay ayaa sheegay in haatan xaalada bukaanadaasi ay soo wanaagsananayso waxa uuna sheegay in bukaanadaasi ay la tacaaleen shaqaalaha caafimaadka kuwaasi uu sheegay inay siiyeen daawooyin iyo weliba gargaar caafimaada
daawooyin fara badan koobiyo saddex qof baan ku dhimatay laba dhalinyaro aan qaangaar gaarinayo qof haweena marka neef geel loo la kalay oo sab iyo iyo jiri wuxuu dhintama aqaana dhasheen baa oo marka hore ay irbado ku dhifteen baa lagu sameeyey alxamdulilah dadkii way ka soo reeyeen aad bay u fiican yihiin inta hadda la xajiijiyey boqol iyo labaatan qof saddex qofaa dhimatay oo laba iyo qaangaar weli gaarin iyo qof haweena dadka gurmud baa u tagay soddon iyo shan kiilo musulmaan u jirta nuux bay ahayd shaqaalaha caafimaadka gurmaday nuuxna loo gurmaday dhinaca doonana loogu yimid daaweyn baa meesha lagu siiyey alxamdulilah way qabanaadeen siday noo sheegeen dhakhaatiirta goobta gaar neef geela waxaa lagu leeyihi marka ruuxa bisinaa kadib irbado baa lagu dhuftay marka neefkii irbadihii ay ku cusub yihiin baa baa dhintay ugu nafkeena marka way qasheen hilibkii waa la cunay oo dadka deriska weliba kawaan ahaan baa loo gadayo waa la iibiyey marka meeshaas ay sunta ka timid baa laleeyahay irbad baa lagu dhuftay marka hore waa la irbadiyey baa leebnay dhanka kale ibraahim maxamed nuur oo ah madaxa isbitaalka weyn ee degmada luuq oo sii hadlaya ayaa wuxuu baaq u diray wasaaradda xanaanada iyo xoolaha inay soo gaaraan deegaanada iyo degmooyinka gobolka gado si ay u baaraan islamarkaana u daaweeyaan xoolaha ay ku sumoobayaan dadka shacabka ahi
haaday dhakhaatiirta goobta gaartay oo soo daaweysay timid warbixinta la siiyanayo dadkii ay ka soreeyeen xanuunka hay waa garta hadda guryahooday joogaan soo maa haa guryahooda jooga waa garta maxaa kaloo baaqo gaarsiinaysaa oo arrimaha caafimaadka deegaanka ku saabsan doon xoolaha way jiran yihiin arig wuu dhammaanayaa geel wuu jiran yahay cudur laxawgaal layidhaa baa hayo marka cudurro fara badan baa hayo hali marka sanadii aaranka ahayd koniin fara badan baa ku dhashay baa cunay marka xoolaha way xanuunsan yihiin marka hay-adda caafimaad wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo maxaan ku yidhahdaa fawd waxaan ka codsan lahayna in dhakhaatiir baaritaan ku samaysa xanuunadaas in lasoo diro lasoo gurmada xoolaha bal si loo badbaadiyo insha allah sanada aaranka ahayd koniin waxa la yidhaha ka dhashay sa u taqaanid waa xoolaha cuno oo sun sita suntaasa xoolihii ku dhacday xoolihii way jirrideen marka dadkii warbaatin dhaqankooda ahaa waay neefka markuu jirrido haddii hadba wixii ay aqoon u leeyihiin oo irbad bay ku dhiftaan xoolaha sababta loo daaweyna xanuun bay soo bixiyeen xanuunka wax laga daaweynay hadalkani madaxa isbitaalka weyn ee degmada luuqa ibraahim maxamed nuur ayaa imaanaya iyadoo dhowaan dad gaaraya boqolaal qofood ay ku sumoobeen hilib ay cuneen kuwaasi oo la geeyey isbitaalka weyn ee degmada luuq iyadoona haatan lasoo warinaya in xaaladda caafimaad dadkaasi aada u soo hagaagayso
waalidiin soomaaliyeed ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in laga gacansiiyay sidii loo soo dayn lahaa caruurtooda oo ku xiran dalka ciraaq qaar ka mid a waalidiin soomaaliyeed oo shir jiraad ku qabtay maanta magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in loo soo daayo caruur ay dhaleen oo ku xiran waddanka ciraaq islamarkaasna halkaasi dhibaato xoog leh ay ku haysato madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan caadli kheyre iyo dhammaan golaha wasiirda xukuumadda federaalk soomaaliya ayay si naxariis looga dalbadeen in loo soo daayo ama gacan ay ka siiyaan sidii loo soo dooyin lahaa carruurtooda oo ku xiran dalka ciraaq waxay sheegeen arrinta halkaasi ay dhibaato xoogle ay ku haysta islamarkaasna loo baahan yahay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya gacan xoogle ay ka geystaan si loo soo dayin lahaa ubadkooda oo waddankaasi ku xiran muddo ayay xirnaayeen hal sano iyo wax la jira ah dadkaas wax xukuna kuma dhicin oo dad la xukumay ma ahan waxayaan dad tahriibayaal oo eraan ay ka baxeen ciraaq waxay gelayeen turkiya meesha usii socdeen eraan ayaa qabatay eraan meel xaduudaha ku xirtay kadib waa soo wado waxay keentay caasimadda dahraan muddo kale ku xayiran tahay waxaan islahay maadaama xukun ku dhicin dadkii waa waa la soo dayi doonaa culayskeedii wuu sii wuu sii batay maadaama culayska uu sii batay annagu aan awood u lahayn inaanu meeshaas gaarno waxaanu istusnay waalidiintii isu nimid inaanu soo gudbinno oo social mediaha inaanu soo gudbinno dowladda soomaaliyeed maamulkeeda sare sida madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda intaba inaanu usoo gudbinno maadaama aanan awoodin aan ayaga la kulanno inaan social mediaha usoo marsiino waxaa marka ka cabanayna culayskaas tirada badan oona haysta oon u baahan nahay inaanu soo gaarsiino ciddii maarata wax ka qaban karta awood u leh marka waxaanu codsanaynaa dowladda soomaaliyeed maamuladaas kala gedisan oon sheegnay waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad in ay wax nagala qabtaan culayskaas taagan dadkaas waa sideed qof waa saddex gabdhood iyo iyo shan wiil muddo hal sana ka badan ay meesha ku xayiran yihiin dad dad tiro badan oo kale ayaa la xirnaa oo dowlado kale afrikaana ah ayaguna saas oo kale maaragtay eh, tahriibayaal iyo wax lamid a ahaa dadkaas maaragtay dowladahoodii waa waa sii daayeen markii dowladahoodii u yimaadeen anigana waxaan isnrida maadaama culayskii soo laalaabtay uu taagan yahay weynaan u lahay inaan gaarno inaanu dowladda soomaaliyeed oo dowladeenna ah inaanu gaarsiino oo social media kusoo gaarsiino ayaa markaas kadib tabari naga geyn weysay waxaan ka codsanaynaa marka dowladda soomaaliyeed qaybaheeda kala gedisan inay hawshaas waxa nagala qabtaan aad baan u codsanaynaa dadkaas waxaa ku jira dad xanuunsan oo aad u xanuunsanaya waxaa ku jira dad la qalay xataa oo meeshii lagu soo celiyey oo aad u dhibaataysan una baahan maaragtay in gacan loo fidiyo marka waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad u codsanaynaa in dadkaas jawaab dowladdu ay ay ay ay ka bixiso ku munaasib ah dadkaas maadaama culayskii warkii duur ood kala socotaan redio colaad intaas ayuu ku yahay intaana warkaana warka hae dubu kulmi doono saaxiibada dhegeysanaya waxaan idin leenahay duhur wanaagsan